halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waa sabtii bisha disembar waa labo sannadka idaacadda galabtana waxaa wada jir halkaanna idinkaga soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo jaamac abduulle jaamac
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mid ah madaxda ahla sunna iyo galmudug ee ku wada hadlaya jabuuti oo ku dhow inay heshiis gaaraan madaxweynaha sheekh shaakir ee sunna wa jameeca madaxweynaha galmudug xaaf labadooda oo aad iyo aad isugu soo dhowaaday una turaaya shacabka ku nool gobolkaas oo u baahan dowladnimada midnimada qarannimada soomaaliyeed aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda federaalka
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan shaqaalaha iyo macallimiinta jaamacadaha dalka kenya ay dowladda maamusho ee shaqo joojinta ku jiray oo la filayo in ay dabciyaan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka ugu doorka foonaa
kongareska dalkan maraykanka ayaa soo saaray sharciga canshuuraha kaas oo gaaraya hal dhibic shan trilyan oo dollar iyada oo loogu codeeyey koob iyo konton cod iyo sagaal iyo afartan sabtidan sharciga sanadka iyo nuqulkiisii hore iyo nuqulkii hore ay soo gudbiyeen golaha wakiilada waa in laysku waafaqaa sharciga dib heshiisiinta amaba laysugu waafaqayo waa inuu markaa ay ogolaadaan labada aqal ee kongareska ka hor inta uusan u gudbin miiska madaxweynaha si uu saxiixo senator jeff jake flake ayaa jimcihii sheegay inuu u codayn doono biilka marka laga soo tago codkiisa haada ah ayuu flake sheegay in ay ka go-an tahay inuu ansixiyo sharci ilaalin doona ku dhowaad siddeed boqol oo kun oo qof oo ah dhallinyaro aan sharci haysan oo la keenay dalkan maraykanka iyaga oo caruura taliyihii hore ee madaxweynaha maraykanka ee arrimaha amniga michael flain ayaa qirtay dembiga ah inuu dembibaarayaasha iyo dowladdaba been u sheegay sanadkii hore marar wax laga weydiiyey arrimaha la xiriira xiriirkii uu la sameeyey dalka ruushka waxaana uu ogolaaday inuu wada shaqayn la sameeyo dowladda konton iyo sagaal jirkan howlgabka ka noqday ciidanka maraykanka ayaa ka soo hormuuqday garsoore ka howlgala maxkamad heer dowladda dhexdhexa ah ee ku taalla magaalada washington ee caasimadda maraykanka shalay oo jimco ahayd waxaana uu qirtay hal dembi oo ah inuu been u sheegay hay-adda dembi baarista gudaha ee maraykanka f b i marar ay wax ka weydiiyeen kulamo dhowr ah oo uu la yeeshay safiirka u fadhiya ruushka dalkan maraykanka sergey kasliak dembiga noocaana waxa uu sharciga maraykanku qabaa in la xukumo qofkii uu ku caddaado xarig dhan shan sano balse taariikhda maraykanka markii dib loo raaco celcelis waxaa dadkan lagu xukumaa ilaa iyo lix bilood
madaxa ciidamada difaac ee dalkan maraykanka jim mats ayaa sheegaya in iskaashiga la dagaalanka argagixisada ay la leeyihiin dalka masar uu sare u kacayo maraykankana ay weli ka go-an tahay inuu xiriir adag la yeesho xukuumadda qaahira inkastoo qaar ka mid ah gargaarka militari ee masar ay hesho ay keentay walaac la xiriira xagga xuquuqda aadanaha horraantii sanadkan mats ayaa hadalkan sheegay isagoo u safraya caasimadda masar taas oo ah tii ugu horreysay ee safar afar wadan uu ku marayo isagoo sidoo kalena tegi doona jordan kuweyt iyo bakistan safarkan ayaa imanaya iyadoo uu militariga maraykanka uu bedelayo diiradiisa bariga dhexe kadib markii ay maleeshiyada kooxda isis ka saareen goobihii ay ka dagaalamayeen ee ciraaq iyo syriya
telefishinka dowladda syriya ayaa sheegtay ciidanka xoogga ay dhexda ku qarxiyeen laba gantaal oo israa'iil ay soo tuurtay sida uu faahfaashay telefishinka israa'il waxa ay soo tuurtay dhowr gantaal oo isku xigxigay hay-adda u dabagasha arrimaha syriya ee xarunteedu tahay london dalka ingiriiska ayaa iyaguna sheegay sida ay u badan tahay gantaalladan ay ahaayeen kuwo israa'el ay soo tuurtay islamarkaasna ay qaraxyadooda aad u xoogganaayeen madaxa hay-adda rami cabdiraxmaan ayaa intaas ku daray inaysan caddayn in qaraxyadana ay ka dhaceen ay ku dhaceen aan idhaahda dhegaystayaal baqaaro xoogga syriya ay leeyihiin ama kuwa isbahaysiga iiraan iyo xisbullah ee dalka libanon uu saldhigoodu yahay dowladda israa'iil waa ay diiday inay ka jawaabto eedeymahaasi
galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa maalmihii u dambeeyey wadahadal uuga socday mas-uuliyiinta ahlusunna waljamaaca iyo maamulka galmudug wadahadalladan oo ay dhexdhexaad ka tahay amaba dhexdhexaadinayso igaad ayaa lagu soo warramayaa in madaxda qodobadii ay ka wada hadlayeen ay qaarkood isku afgarteen islamarkaana la filayo in ay saxiixaan heshiisa dhammaystiran wariyaheenna sagal siciid faarax ayaa warbixintan nooga soo dirtay jabuuti
codadkaasi aad maqlaysaan ee ah maanta nebigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxay ahaayeen madaxda galmudug iyo halusunna wal jamaaca oo muddaba ku kala aragti duwanaa inay samaystaan maamul ay ku midaysan yihiin balse ku midoobay inay wada xusaan dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaana ay ka dhacday munaasabadaasi xuska labada dhinac hoteelka kambiski oo labada dhinac ay wada degan yihiin muxaadiro iyo iscafin kadib labada dhinacay waxay u duceeyeen dhammaanba ummadda soomaaliyeed waxayna isku raaceen inay dhammaystiraan howlihii ay halkan u yimaadeen xildhibaanad ubax tahliil warsame oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kana mid ahayd wafdigii uu hogaaminayay wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya ee shirka la socday ayaa warbaahinta u sheegtay in tilaabada labada dhinacba ay qaadeen ay tahay tilaabo horumar ah oo horey loo qaaday waxaa farxad ii ah inaan ka soo qayb galay shirkii labada dhinac ee walaalaha ahaa ee warxumatashiilka iyo dhibka lagu hayay marka aad baan u faraxsanahay waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha sheekh shaakir ee sunawa jameeca madaxweynaha galmudug xaaf labadooda oo aad iyo aad isugu soo dhowaaday una turaaya shacabka ku nool gobolkaas oo u baahan dowladnimada midnimada qarannimada soomaaliyeed aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda federaalka siday u garab istaagayso waxaa cad in wasiirkii arimaha wasiir dowlaha arrimaha gudaha uu xaadir yahay uu joogo inay dowladdayada madaxweynaheena sharafta leh maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan kheyre inay raalli ka yihiin ay wadaan howshan ay daadihinayaan ayna soo dhoweynayaan heshiiska wadahadalka isku soo dhaawaanshaha iyo qadarinta qaranka soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa dhammaan reer jabuuti madaxweynaha iyo xaaskiisa dhinaca kale waxaa lagu wadaa in la saxiixo heshiisyadii ay labada dhinac isla gaareen waxaana ka mid a qodobada laysku afgartay oo ilo xogogaala ay noo sheegeen in la mideeyo baarlamaanka iyo caasimadda uu maamulkaasi isku biiray ku shaqayn doono saxiixa heshiiska qodobadaasi lagu heshiiyey ayaa waxa ay khilaaf ka dhex abuurtay urur goboleedka igad iyo madaxda labada dhinac iyadoo urur goboleedka igad ay wadeen qorshe ah in dib loo dhigo saxiixa heshiiska ay labada dhinac isla gaareen islamarkaana uu ka dhaco meel aan ahayn meesha lagu heshiiyey iyadoo arrintaasi ay ku gacan sayreen madaxda labada dhinac haddaba si loo dhammeeyo oo loo saxiixo heshiiskaasi labada dhinac ay wada gaareen darteed waxaa dalka jabuuta usoo gaaray guddoomiyaha guud ee ururka ahlusunna waljamaaca macalin maxamuud sheekh xasan waxaana maalmaha soo socda lagu wadaa in madaxweyne xaaf iyo macalinku ay saxiixa ku duugaan heshiiskaasi labada dhinac ay wada gaareen madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ayaana lagu wadaa inuu goobjoog ka noqdo halka ay labada dhinaci ku saxiixayaan heshiiskii ay isla gaareen sagal siciid faarax v o a jabuuti
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaanaysa washington waxaana wadajir idaacadda idinkugu daadahinaya caashacuud iyo anigoo ah jaamac farasle jaamacadaha ay dowladda maamusha ee dalka kenya ayaa helay qayb ka mida lacaga sar loogu qaadayo mushaaraadka macalimiinta iyo shaqaalaha jaamacadda oo ay u dalbanayeen lacaga gaaraya laba dhibic hal bilyan oo shilinka kenya ah oo jaamacadaha la siinaya ayaa la sii daayey shalay kuwaas oo lagu bixinayo mushaaraadka shanta bilood ee lasoo dhaafay laga soo bilaabo bishii julaay waryaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta nairobi kasoo diray dowladda waddanka kenya ayaa ugu dambayntii u ogolaatay laba bilyan oo shilinka kenya ah oo wax looga qabanayo cabashooyinka macallimiinta jaamacadaha wax ka dhiga oo muddooyinkan dambe ku jiray mudaharaadyo lacagtan ayaa la sheegayaa inay qayb ka tahay barnaamijka ku saabsan saddex dhibic hal bilyan oo shilinka kenya oo ahayd lacagti xagga mushaaraadka horay raata raato ama qaybqayb loo siinayey sida ay sheegayaan hoggaanka sare ee jaamacadaha waddanka kenya waxa ay hakin doonaan marka gorgortanka heshiiska la magac baxay c b a uu hirgalo mudaharaadyada jaamacadaha dowladdu ay maamusho ayaa horay waxay u heleen shan dhibic laba bilyan oo shilinka kenya ah oo qayb weyn ka ahayd waxyaabihii mudaharaadka ka hor ay dalbanayeen wargeyska the standard ayaa cadadka maanta oo sabtiya soo baxay waxa uu ku tilmaamayaa laba dhibic hal bilyan oo shilinka kenya ay shalay loo soo daayey si wax looga qabto caqabadaha hakiyey qaar mushaaraadka ka mid a shantii bilood ee lasoo dhaafay laga soo bilaabo bishii julaay ee sanadkan saddex dhibic hal bilyan oo lacagta u dhimanayd ayaa la sheegayaa iyadana in lagu salaynayo qaabka billaha ah oo bilaha soo socda lasoo daynayo si la isugu daalacnaasilo waxyaabaha ay ka cabanayaan iyo waxaa dowladdu markaasi ay soo hordhigtay sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka labada kun iyo toddobiyo tobanka ayaa barnaamijka gorgortanka heshiiska ee c b a da loo yaqaano ayaa waxa uu ahaa mid laysku mari waayey ururweynaha macallimiinta iyo shaqaalaha jaamacadaha ee waasa ayaa iyagu waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan gorgortanka ku aadan sidii loo soo dayn lahaa toban bilyan oo shilinka kenya oo isna ku jiray qorshihii heshiiska gorgortanka ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka kaasi oo sanooyinka soo socda isna la filayo in xisaabaadka lagu soo daro dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa welwel waxaa laga muujinayay jaamacadaha ay dowladdu maamusho oo dabadhacu ku imaanayay iyadoo xilligii doorashooyinku ay socdeenna qaybo ka mid a jaamacadaha mudaharaadyadaasi ay gelayeen wasaaradda waxbarashada ee waddanka kenya ayaa haatan kala shaqaynaysa khasnadda dhexe ee waddanku sidii ay u dhammaystiri lahayd mushaaraadka waxaana ay barbar socda qorshe guud oo shaqaalaha dowladda oo dhan lagu dhammaystirayo cabashooyin xagga mushaaraadka oo bil walba dabayaaqadeeda mushaaraadkooda ay heli doonaan taasi oo golaha waasa ee macallimiinta jaamacadaha dowladdu ay maamusha ay sheegeen inay shaqooyinka dib ugu soo noqonayaan sida ugu dhaqsiyaha badan yasiicsa wareere v o e nairobi
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkaanu dib ugu eegi jirnay ama dib ugu eegno dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka wax shir ayaa toddobaadkan uga furmay dalka jabuuti maamulka galmudug iyo maamulka ahlusunna waljamaaca si labada dhinac oo ka kala arrimiya gobolada dhexe dalka soomaaliya ay u heshiiyaan islamar ahaantasina maamulkooda ay u mideeyaan shirkani iyo muhiimadda uu leeyahay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa dalka ivory coast gaar ahaan magaalada abidjaan waxaa lagu soo gebagabeeyey shir laba maalmo socday kaasoo looga hadlayay arrimaha muhaajiriinta iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee haysta dalalka yurub iyo afrika waxaa ka qayb galay shirkaasi madaxda dalalka yurub iyo kuwa afrikaanka ahi waxaana laysku raacay in la sameeyo wadiiqo wax lagu qabanayo dhibaatooyinka dadka sida addoonsiga loogu iibsanayo dalka libiya dhacdooyinka kale ee dhegaystayaal toddobaadkan dhacay haddaan idin xusuusiyo waxaa ka mid ahaa hogaami ku-xigeenkii hore ee ururka al-shabaab mukhtaar ruubow abuumansuur oo bilooyin ka hor dowladda soomaaliya isku dhiibay kana soo goostay kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkan dib ugu laabtay gobolka bakool oo ahayd halkii uu ku sugnaa muddo sannadaha oo al-shabaab uu ka gadoodsanaa islamar ahaantaasina dhowr jeer hore oo ay shabaab ku dagaalameen isla gobolkaasi bakool waxaa mukhtaar ruubow abuumansuur safarkiisa gobolka bakool gaar ahaan magaalada xudur ku heliyey wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdi iyo xubno kale oo siyaasiyiin kasoo jeeda gobolada koonfur galbeed isla toddobaadkan ayuu tagay magaalada baydhaba halkaas oo si weyn loogu soo dhoweeyey dhacdooyinka kale ee toddobaadkan waxaa ka mid ah maalintii jimcihii ayaa waxaa xiriirka kubadda cagta adduunka uu sameeyey isku aadka koobka adduunka ee labaiyo soddonka waddan ee ka qayb qaadanaya koobka adduunka sida ay isugu aadayaan koobka adduunka ayaa sanadka soo socda lagu qabanaya dalka ruushka waxaana dhegaystayaal aynu ku qadaadhigi doonaa sida ay kooxuhan isku arkayaan iyo dalalka la filayo in sanadka soo socda ay wacdar ka dhigaan koobka adduunka qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaadhigayna waa tahay aynu kusoo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad horudhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen muddo maalmo ah waxaa dalka jabuuti shir uga socday maamulada ahlusunna wal-jamaaca iyo galmudug kuwaasoo ka arrimiya isla gobollada dhexe dalka soomaaliya waxay dhinacyadu doonayeen inay meel dhexe isugu yimaadaan oo ay ka heshiiyaan khilaafaadkooda maamulkaasina la ballaariyo si markaasi awood maamulku ugu yeesho in gobolko iyo dil uu ka arrimiyo meelaha shabaabka ay joogaanna laga saaro shirkani oo ay ka qayb galayaan hogaamiyaal kala matalaya labada dhinac iyo sidoo kale siyaasiyiin kasoo kala jeeda gobollada dhexe ayaanu waxaan jeclahay bal in aan kala sheekaysto ahmiyadda shirkaasi iyo muhiimadda uu leeyahay siyaasadda iyo guud ahaanba nabadgelyada gobollada dhexe maxamed xaadir nuure maxamuud oo falanqeeye siyaasadeed kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo ku dhaqan magaalada muqdisho ayaan khadka telefoonka kula xiriiray bismillahi jamaal marka hore waa salaamanta adiga dhegeystayaasha v o da dabcan arrinta shirkani waxay leedahay ahmiyado waaweyn oo waxaa kow ka aase og tahay maamulkan galmudug muddadii labada sana ee uu jiray wuxuu fadhiyey cadaado dabcan midaan haddii heshiis rasmi ay wada gaaraanna waxay keenay in xukuumadda galmudug ay u guurto caasimadda dhuusmareeb oo hore dowlad goboleedka galmudug lagu asteeyey dabcan maamulkan culummada al-sunna wal-jamaacana waxay si rasmiya ugu mid noqonayaan maamulka galmudug sida la wado ama heshiiskan qeexayo haddii la heshiiye aan rajeynay in la heshiin doonaba marka ahmiyado kala duwan oo dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid amni intaba way u leedahay shirkaas ka socda muddo baa la isku dayey in dhinacyadu ay wada hadlaan waa tii magaalada muqdisho hadda ka hor shir lagu qabtay socon weysay sidaas oo kale siyaasiyiin labada dhinac kasoo kala jeedana waxay isku dayayeen in heshiis la dhex dhigo oo maamulkan la madeeyo shirkani jabuuti muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore loo qaban jiray wuxuu ugu duwan yahay jamaal horta in kastoo de dadka siyaasadda soomaaliya wax ka qora ayay xoogaa dureen oo in dowladdii dhexe dalka joogta in maamuladeeda hoos imaanaya in dal dibadiisa loo qaado ay xoogaa laakiin haddana markii si loo fiiriyo wuxuu kan ugu duwan yahay waxaa gacanta ku haya igab dalka dibadiisa la aada sida caadada soomaalidu aheedna wayba tahaa marka ninkani waxa weeye waxaa gacanta ku haya dowladaha igad oo hawsha ayaga hadda hogaaminayo jabuuti u wareejiyey inuu shirka halkaas ka furmo dabcan maamulka bariga africa ururka ay ku mideysan yihiin ana gacanta ku haya marka tan waxay ugu duwan tahay midaas waayo midii hore dowladda dhexe ayaa gacanta ku heysay midaanse wuxuu gaaray waa waa waa heer caalamiyo u gudbay marka taasaa marka waxay keenaya in go-aano badan oo isku diidanaa meesha ay ka baxaan oo maaragtay ay noqoto in hawsha ay sidii loogu baahnaa ugu qurux badnayd kusoo dhamaato maxaa yeelay laga yaaba in maamulkani ay taageero ka helayaan qaar ka mida igad marka haddii dabcan igad shirka soo agaasintana halkaas waxaa ka baxaya marka in yani isfaandaradii dhex taal inuu meesha ku dhamaato aad baad mahadsantahay maxamed adigaa mudan walaal ah maxamed xaadir nuure maxamuud oo falanqeeye siyaasadeed kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo ku dhaqan magaalada muqdisho ayaan khadka telefoonka kula xiriiray waa tahay sida aad sidoo kale horedhaca barnaamijka aad ku maqasheen waxaa la sameeyey isku-aadka koobka adduunka ee sanadka soo socda la qaban doonaa iyadoo dalalka ay isu arki doonaan gruupka e waxaa soo galay dalalka ruushka sacuudi arabiya masar iyo uruguay biina burtuqaalka sbain morocco iiraan halka c france australia beru iyo denmark ay dheli doonaan gruupka d argentina iceland croatia iyo nigeria gruupka e brazil switzerland costarica iyo serbia gruupka f germany sweden mexico south korea gruupka g belgium panama tunisia england gruupka h poland senegal colombia iyo jaban waa yahay ibrahim geedo cawaale oo ka faallooda ciyaaraha kana tirsan tv-ga r t n ee fadhigiisu ee magaalada nairobi ayaa aan jeclahay inaan kala sheekaysto sida gurubyadani ay u kala xiiso badan yihiin iyo tartankani wuxuu kaga duwan yahay tartankii afar sano ka hore la qabtay brazil mahadsantahay jamaal kuslaamaya adiga iyo shaqaalaha v o a waa koobkii kow iyo labaatanaad ee dabcan koobka adduunka sanadkan ruushka lagu qaban doono marka loo fiiriyo sanadkii u dambeeyey isbarbardhig haddii la sameeyo dal waaweyn ayaa ka maqan oo sanadkan saameynta yeelan kara koobka adduunka oo talyaaniga kamid ah oo dalka labaada iyo guulaha badan ah holandeyska ayaa kamid a iyadana qaaradda yurub koobka ugu baneyniga fiican ku jiraan jili ayaa kamid a oo south america sanadihii ugu dambeeyey guulo waaweyn ka gaartay laakiin sanadkan ka maqan laakiin iskulaadka hadda la sameeyey waxaa moodaa in gruubyada isku oo hadda gruub si gaara isha u qaban karto xaaladiisu aada u adag tahay laakiin dalalka waaweyn iyo xiddigaha waaweyn dalalkoodiba waxaa umadaan gurbo fiican ay heleen isha si gaar waxaa loogu hayli doonaa messi iyo cristiano ronaldo oo argentina iyo portugiis kala wata portugiisku spain ayay isku dhaceen darsin ay yihiin dhowr marna ay isku arkeen yuuraha morocco iyo iran oo asia africa ayaana ku weyniya argentina messi waxaa moodaa in ka gurib fiican yaha iceland oo hadda noqon doonta kandalkii ugu dadka yaraa abid ee koob adduunka qaadgala croatia iyo nigeria oo laba kun afar iyo tobankiiba isku gurib ahayeen nigeria iyo argentina brazil oo duriyaal aad ayaduna sanadkan sanadki sanadkan waxaa moodaan gurib fiican ay ku jiraan dermalka sidoo kale oo kuwa loo salaan kamida iyaga xataa gurib oo ku jiraan markaa fiirisid jarmalka oo kale koobkan marka gruubka la fiiriyo iyo kulmadii uu soo ciyaaray waana wadankii ku guuleystay dabcan afar sano ka hor oo argentina uu ka qaaday ma kula tahay dalalka loo saadaalin karo marka laga tago in sidoo kale jarmalku ay weli is haystaan ay awood leeyihiin oo dalalka ugu horeeya ee koobkani hadda indhaha lagu hayo ay mar kale haran karaan inuu yahay marka la fiiriyo dermalka shika kuma jiro jamaal in vibrek ka mid yihiin oo dalka difaacana yahay awoodoodu maintain sanadkan bilowgiisa confederationka oo xataa ciyaartooydooda juniorka ay kusoo guriseen koobka kaaradaha mexico sweden iyo korea ayaa ku weliya klubkaasi ma moodeen ku qalbadan ay gelin karaan jarmalka jarmalka marka meel la iska dhigo oo ciyaartooy fiican haysta kuwii ugaali laba kun afar iyo toban ciyaartooyda isagoo oo wala fiican usoo baxay waxaa dalka kale la saadaalinayo warbaahinta brazil ayaa kamida oo iyagu alaabatan kasta koobka adduunka kamid a xulalka fiican faransiiska innovation fiican ay usoo baxeen yuuraha sanadkii hore gaareen ayaa kamida waxaa sidoo kale kamid spain oo iyagu laba kun iyo tobankii ku guuleystay weliba ciyaartooy fiican haysta marka intaas laga soo tago xulalka kale kamid laxaadka argentina portugiiska ronaldo iyo messi ay ku duulayaan belgiumka oo isaga innovation fiican ka hela qaaradda yurub isagana waa kamid ingiriiska oo inta badan warbaahinteeda iyagana kan ku tilmaamayaan generation fiican oo dhalinyaro ay haystaan xoogaas ayaa ugu waaweyn oo tobanka laaminsanana koobka ay ku dagaalami doonaan waa tahay waana arki doonaa aad baad mahadsantaha ibrahim kaasi waxa uu ahaa ibraahim geedo cawaale oo ka faallado ciyaaraha kuna sugan magaalada nairobi guudahaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas aynu kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulan dambe saxibadan dhegeysanaya nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa inoola diyaara
barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambaryada iyo heesaha oo toddobaadkan dhambaalka aan ku bilaabayn ibraahinow uu yahay dhambaal ka yimid hooyo habso alamow walde iyo saamiye ismaaciil bullaale iyo habaryaro dahabo cabdi xasan iyo caruurteeda luula cabdi xasan iyo caruurteeda iyo sidoo kale waa dhammaantood waa wada habaryaro waxaa kaloo ku jirta habaryar asli cabdi xasan iyo caruurteeda anbiyo aadan maxamed abti cabdi maxamed xasan iyo abti cabdulaahi cabdi xasan iyo habaryar farxiyo cabdi xasan abti siyaad cabdi xasan iyo abti axmed xirsi iyo caruurtiisa iyo sidoo kale abti cabdi alamow iyo waxaa kaloo dhambaalkana ku jira axmed cabdi sheekh iyo sidoo kale aamino cabdi sheekh barwaaqo cabdi sheekh xaaji maxamuud maxamed waxay dhammaantood iyagoo isku duubanay tahniyad aroos u dirayaan salmo maxamed jaamac iyo iimaan haashim maxamed oo ku aqalgalay magaalada hargeysa waxay leeyihiin aqalgalkaasi waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba waara ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyay aamiin dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray hooyo ardo cali salaad iyo habaryar kaaho cali salaad habaryar faadumo cali salaad iyo aabe maxamuud cusmaan iyo eedooyin aamino cusmaan iyo kaaho cusmaan iyo waxay yidhahdeen xaawo maxamuud cusmaan iyo xamdi maxamuud cusmaan iyo maxamed cusmaan iyo maxamed iyo ciise maxamuud cusmaan waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan aweys nuur axmed iyo xaaskiisa faadumo maxamuud cusmaan oo xaafadda israac ee degmada yaqshida ay gabadh ugu dhalatay gabadhaasina waxaa loo bixiyey maqdis aweys waxaana leeyihiin maqdis soo weyn oo noqotay dadkeeda iyo waalidkeeda iyo dalkeeda manfacda aamin ayaa leenahay marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa baa layidhi shaqaalaha idaacadda v o a gaar ahaan bahda barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka guddoonnay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah aabe sheekh cabdulaahi cumar ciid iyo aabe yuusuf cumar ciid iyo abti haashim cabdulaahi ciise iyo abti cabdirasaaq cabdulaahi ciise iyo hooye nimco cabdulaahi ciise hooye faadumo yuusuf karuur bay ku magac dheer tahay iyo hooye raxma cabdulaahi ciise eedo faadumo cumar ciid iyo eedo aamina cumar ciid eedo anfac cumar ciid iyo eedo anfac waa eeda asmac cumar ciid iyo eedo onkod cumar ciid iyo aabe mustaf cumar ciid iyo ugu dambeyntii baa la yidhi aabe cabdulmajiid cumar ciid iyo aabe bedel cumar ciid aabayaasha gadaal bay kasoo furteen aabe aadan ismaaciil ciid iyo cukaash cabdulaahi cumar ciid iyo ciid cabdulaahi ciid iyo asxaab kaloo fara badan oo aan lasoo koobi karin ibraahino waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan iyagoo isku duuban waa reer cumar ciid qaaris iyo reer cabdulaahi ciise cabdi waalidiin walaalo iyo asxaaba baa layidhi waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahnid aroos oo farxad leh u dirayaan yuushac sheekh cabdulaahi cumar magacan wuu igu cusub yahay waa yuushac sheekh cabdulaahi cumar iyo xaaskiisa caasho cali cabdi oo maalintii khamiista lix iyo labaatanka oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay bay yidhaahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano guurkiina guur khayr gurigiinana guri nage allow ka yel bay yidhaahdeen waa taa waxay yidhahdeen ducada waa xaggiina iyagaaba duceeyey aamiintaan ku daraya anigan ibraahino waa tahay heesta ugu horraysa caashee dhegaystayaashan u soo qabanaynana waa baqaan hinqadaa heesihii hore hore Aad- waayo waayo iyo xusuus siday igu cusubtaan ka gartay ibraahino malaha dhegahayga weli ma soo gaarin heestane waxaana ku luqaynaya maxamed suleymaan
hurda habaruma koriso habarnin qabaamayde Obey hurda habaruma koriso habarnin qabaamayde ummageedi baayero halmowle saray hafemiye markaan hakkadan hingarmo tulbay halwana markaan hakkadan hingarmo tulbay halwanaya halisee odgoyweyehodadaa bagan hingadan hadae bagan hingadan hadae bagan hingadan hadae bagan hingadan hadae habindaran baan hilabto hadhay cishqi hadimadine habindaran baan hilabto hadhay cishqi hadimadine markaan harkadan hinbarno dhulbay halwanaaya halfee markaan harkadan hinbarno dhulbay halwanaaya halfee udguyweehoodagaani bagan hingadan hadae bagan hingadan hadae bagan hingadan hadae bagan hingadan hadae
waa hagaaga dhinacii dhambaalada mar kale haddaan ku noqonno hambalyo aroos waxaa diraya baa layidhi dadka kale ah axmed maxamuud gargaar iyo dayib caydiid iyo cabdinuur axmed xuseen iyo cabdigeesi iyo saxardiid xaashi ardaale iyo maxamuud warsame shirwac cabdisamed maxamed axmed bulaale sayid cusmaan sheekh ibraahim axmed maxamuud waxa uu ku magac dheeryahay dibey iyo sidoo kale saaxiibo kaloo badan ayaan cabdulle gargaar baa ku jirta hodan cabdulle gargaar iyo cali culusow dhammaan dadkani waxay kala joogaan hargeysa garow wajeer gaarisa sarif baa la yidhi iyo sidoo kale kenya kismaayo iyo meelo kale waxay tahniyad aroos u dirayaan caruuska baa la yidhi cabdi kariim buulle iyo caruusadda sahra doolaal oo arooskoodu ka dhacay magaalada saarif baa layidhi ee gobolka waqooyi bari kenya ducada waa xaggiinna waa tahay arooskaas waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii ubad khayr qaba lagu kala helo aamiin
waa tahay caasho waxaa noo baqaya cabdilatiif barrow eedan iyo muhaab aadan murubow iyo cabdiraxmaan cabdiguudle iyo shaakiro barrow eedan iyo maxamed xuseen wariiri maxamed gooris iyo xaawo wariiri iyo wuxay idhahdeen eedo xabiibo aadan dadkaasi dhammaantoodna waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin hambalyo dhalashaa inay gaarsiiyaan yuusuf xuseen wariir oo ku magac dheer yuusuf madaxey iyo waxay yidhaahdeen xabiibo barrow eedan oo ku magac dheer xabiibo yarey oo uu wiil ugu dhashay deegaanka qondhood wiilkaasna waxaa loo bixiyey saciid cadde ducaduna waa xaggiina leeyihiin saciid cadde soo weynaa uu noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca anigana amiin ayaan raacinaya ibraahimow intaadan heesta xigta soo qaban bal dhambaalkan aan raaciyo aad buu u gaaban yahay waxa uu ka yimid idriis xuseen faarax cumar iyo cabdinaasir yuusuf macalin ganeb uu ku magac dheeryahay caashe maxamed faarax cumar kaltuun ismaaciil faarax cumar iyo cabdinaasir cabdulaahi cali dheeg iyo ayaan siciid ibraahim nimco maxamed faarax cumar zaynab maxamed faarax cumar haboon maxamuud faarax cumar idil maxamuud faarax cumar cumar maxamuud faarax cumar dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska iyo aroosadda xidiga iyo xidigta baa layidhi samatar maxamuud faarax cumar waxauu ku magac dheeryahay darwiish iyo filsan cumar cali oo aqalgalkoodu uu ka dhacay jamhuuriyadda jabuuti baa layidhi noqda kuwii isku waara ubad wanaagsanna kala hele baa layidhi aamiin aamiin aniguna aamiin kalaan ku daraya
xaggii heesaha haddii aan dib ugu noqonno waa hees banaadirya waxaa ku luqaysa shukri shiino
dhaqamooda eeyse waa la doogsadaa daaheeyaad waay ee ii dareem la'aan deeraaramooda eeyse waa la doogsadaa daaheeyaad waay ee ii dareem la'aan
waa tahay shukurshiina codkeedii iyo heestaan kubiggeedu ahaa dibad iyo duura daantaasi kaga guudno dharkii dhabaallada ayaan ku noqonaynaa dhabaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray hooyo kaatun faarax ciise iyo farxiyo yuusuf ducaale iyo macalin maxamed siidali muxudiin iyo adeer yuusuf ducaale iyo farxaan yuusuf ducaale iyo maxamuud yuusuf ducaale maxamuud yare loo yaqaano iyo cabdiqane cabdiqaadir maxamed iyo cabdikamaal daahir iimaan aadan xuseen xasan iyo cabdirasaaq xaaji maxamed banzola iyo cabdulaahi xaaji cali khayr iyo waxay dhahdeen xuseen cabdiqaadir xuseen banjani iyo cabdulaahi maxamed cusmaan baakey iyo cabdiraxmaan cali sheekh macaayey iyo cabdisalaan xuseen muuse iyo maxamed cabdulaahi ibraahim cukeesh maxamed weli kusow iyo waxay dhahdeen cali nuur xaaji cali khayr iyo cabdiraxmaan ibraahim cabdulle iyo liibaan cabdiqaadir ibraahim iyo maxamed aadam sigane iyo cabdulaahi sheekh axmed ayaanle iyo macalin maxamed siidali muxudiin iyo maxamed xanshe dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin in ay hambalyo iyo heestaanba ay gaarsiiyaan ikhlaas shaaciye cabdallah iyo cabdiraxmaan nuux ducaale oo ku aqalgala bay yidhaahdeen yaakshiid waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin kala kulma bashabashi barwaaqo aamin ayaana naguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu ka yimid xaaji maxamed faarax cumar rofesor maxamuud faarax cumar barraba ku magac dheeryahay injineer cabdiraxmaan faarax cumar waris faarax cumar rofesor mustafa cabdulaahi cali wuxuu ku magac dheeryahay fayruus iyo faysal ismaaciil faarax cumar iyo cabdinaasir yuusuf macalin ganey iyo caasho maxamed faarax cumar iyo nimco maxamed faarax cumar iyo zaynab maxamed faarax cumar iyo ugu dambeyntii idan maxamuud faarax cumar waxaa kaloo ku jirta waxaa kaloo ku jira cumar maxamuud faarax cumar dhammaan dadkana waxay hambalyo aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda xidiga iyo xidigta baa layidhi xasan jaamac faarax cumar oo darwiish lagu naanayso iyo muno cali maxamuud oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada hodan noqda bay leeyihiin kuwii isku waara obaad khayr qabana kala helaan degnaa ishqaydilo dadko hurdaaban ku daydaya haydirin guur bahal galo oo dawe naftan dacaatiga haydirin guur bahal galo oo dawe naftan dacaatiga
idhalayba daraato idayriyo dunyala'aan nin guur damca dambi buu gala dhuqi idhalayba daraato idayriyo dunyala'aan nin guur damca dambi buu gala haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida
haydayrinin dada adanka doorbide duni nafsa lo daayayo ku dayrane haydayrinin dada adanka doorbide duni nafsa lo daayayo ku dayrane haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacaatiga haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacaatiga
dardaaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay dardaaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida
dibad maro dakamayo waan daalane duulad cidla dawaafayada dhinacii dhambaalada mar kale haddaan ku noqonno dhambaalkan tahaniyadda ah waxa uu naga soo gaaray hooyo habso alamo walade iyo saamiye ismaaciil bulaale iyo habaryar dahabo cabdi xasan iyo caruurteeda habaryar luul cabdi xasan iyo caruurteeda habaryar asli cabdi xasan iyo caruurteeda iyo habaryar ambiyo aadan maxamed abti cabdi maxamed xasan iyo abti cabdulaahi cabdi xasan iyo habaryar farxiyo cabdi xasan abti siyaad cabdi xasan iyo sidoo kale abti axmed xirsi iyo caruurtiisa abti cabdi alamow iyo sidoo kale abti axmed cabdi sheekh aamine cabdi sheekh iyo barwaaqo cabdi sheekh xaaji maxamuud maxamed dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan salmo maxamed jaamac iyo iimaan haashim maxamuud oo ku aqalgalay magaalada hargeysa waxay leeyihiin aqalgalkaasi waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waaraah ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay waxaa noo baaqaya aabe cabdirasaaq geesdheere iyo waxay yidhaahdeen aabe maxamuud geesdheere iyo aabe mukhtaar geesdheere iyo aabe cabdicasiis geesdheere aabe cabdisalaan geesdheere iyo aabe cabdilatiif geesdheere iyo waxay yidhaahdeen eedooyin xibilo geesdheere iyo xaliimo geesdheere iyo sarayo geesdheere iyo hani geesdheere iyo shamso mukhtaar geesdheere iyo maxamed mukhtaar geesdheere axmed mukhtaar geesdheere abaay mukhtaar geesdheere iyo rashiid cabdirasaaq geesdheere iyo ashraqo cabdirasaaq geesdheere iyo maxamed cabdirasaaq geesdheere iyo sulaymaan cabdirasaaq geesdheere iyo cabdijabaar cabdirasaaq iyo cabdiweli cabdirasaaq geesdheere iyo xabiibo cabdirasaaq geesdheere iyo luul cabdirasaaq geesdheere iyo raage maxamuud geesdheere iyo sawdo maxamuud geesdheere iyo cadow mursal iyo kamaal xaaji cabdirasaaq xaaji geesdheere dhammaan reer xaaji geesdheere waxaana ay jecel yihiin in ay taaniid gaarsiiyaan macalin yuusuf mukhtaar geesdheere iyo nasro maxamed geesdheere waxaana ay leeyihiinna waxaa wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaanna korombood ducaduna u ah xaggiina waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca oo soo weynaada waxaan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa heesta halkudhiggeedu yahay suleekha waxaa ku luqaynayaa fanaanka xuseen
shaqe sakartaa maqlaybaa la yidhi sintooda baxbaan isiri sirtaa gartay baa la yidhi seesaaji ayaan isiri sariigaa la yidhi see hatay dhulbaan isiri sakartaa maqlaybaa la yidhi sintooda baxbaan isiri sirtaa gartay baa la yidhi asami ruuxii dugsada sadkiisa mawaaye saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinaya saleeqa siman raali noqo ah sidii hore ii ahaa saleeqa siman raali noqo ah sidii hore ii ahaa asami ruuxii dugsada sadkiisa mawaaye saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinayaa saleeqa siman raali noqo ah sidii hore ii ahaa saleeqa siman raali noqo ah sidii hore ii ahaa Santura arbaanisiri
dhambaalka ugu dambeeya ee barnaamijka ibraahina haddaan soo qabtana assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay bahda v o a dhammaan waan idin salaana baa la yidhi gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay marka xiga baa la yidhi waxaa halkan tahaniyada ka diraya hambalyo dhalasho ah dadka kale ah aabe xasan kamiin mire iyo adeer xuseen kamiin mire iyo adeer cabdulaahi kamiin mire iyo adeer sheekh xasan kamiin mire iyo adeer xasan macalin barre iyo adeer macalin cabdi naasir hire iyo cabdulqaadir hoolal iyo shukri hoolaal baa la yidhi iyo sharmaarke xasan iyo eedo fartuun xasan iyo hooyo rubo axmed iyo eedo nimca xasan iyo wardi macalin barre iyo eedo wiilo axmed iyo awowa baa la yidhi axmed cabdi aadan iyo siyaad cali samane dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadina u dirayaan aabe maxamed xasan kamiin iyo hooyo zamzam oo wiilugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd baa la yidhi bishii nofembar ee hadda un dhammaatay koob iyo labaatankeedii ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxaan leenaha bay idhaahdeen awowe soo barbaar adinkana ku dara ducada waa tahay waxaan leenahay soo barbaar mar haddii la yidhi aamiin baan ku daraya aniguna ibraahimo heesta ugu dambaysa ee barnaamijkeenna waa muhiimadda danteenna waxaa ku luqeynaya cabdi hani xaashi iyada ayaanan dabcan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajir idinkugu soo jeedinayay ibraahim xasan garabey daanduray iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud intaan mar kale haddii aan laydin hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo macaan ha hilmaamin ha maydhin xusuusta magaabi jacayl kalmeeray macaan ha hilmaamin ha maydhin xusuusta magaabi jacayl kalmeeray macnaha ila fahan ujeedka muranka isa seerka keena ka yeela moosa jabeeni muhiimadu waa danteen macnaha ila fahan ujeedka muranka isa seerka keena ka yeel moosa jabeeni muhiimadu waa dantee jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meelmari ay aheen adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu manaystay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa kumeelmari ay aheen waxaa ilduufin hamaagin dareenka mune kalgac ay ka gaabtay marwoy ha ilduufin hamaagin dareenka mune kalgac ay ka gaabtay amuujin xumaanta raagta markuu nacab yidhi haqaadan marayta cishqigeenna xooji iswoosiisyuu ku hodin amuujin xumaanta raagta midhkuu nacab yidhi haqaadan maarayta cishqigeenna xooji ismoosiisku yuu ku hodin adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kuguma nayeestay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meel mari ayaheenna adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kuguma nayeestay una jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa codka macaan ee cabdihani dhegaystayaal waxaa uu u dambeeyey barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana kusoo gebagabeynaynaa idaacadda iyadii galabnimo oo ay wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac jaamac falasleh iyo bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna dambana ismaqal dambe oo xiise leh
galowga iyo haadiya argoni meeraba burxan lagama waayo dadkuu gariira galowga iyo haadiya argoni meeraba gurxan lagama waayo dadkugu gariira cadaa qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed ulaaw ku siiyo gedigood ku dhaafee cadaa qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed ulaaw ku siiyo gedigood ku dhaafee adaa gesiyon biqine galaydo wadaa adaa gesiyon biqine galaydo wadaa dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo